wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya daa-uud aweys jaamac ayaa soo xiray aqoon isweydaarsi ku saabsan horumarka warbaahinta kaasi oo loo qabtay agaasimiyaal tafatirayaal iyo la taliyayaasha wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faray dhammaan howlwadeenada ka qayb galay tababarka iyo guud ahaanba howlwadeenada warbaahinada dalka ka jira in ay noqdaan kuwa hal abuuro cusub la yimaada islamarkaana hal abuuradooda ku baahiya guud ahaan warbaahinta wasiirka ayaa dhanka kale warbaahinta tafatiriyaasha iyo howlwadeenadoodaba ugu baaqay inay noqdaan kuwa xiriira iskana warhaya marka ay baahinayaan wararka si looga baaqsado dhibaatooyinka sababa in warbixinno iskhilaafsan lagu baahiyo guud ahaan baraha warbaahintu ay wararku dadweynuhu ku gaarsiiyaan daa-uud aweys wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn sheegay in wasaaraddu ay wado dadaallo ay ku kobcinayso aqoonta saxafiyiinta ka howlgala guud ahaan geyga soomaalida barnaamijkii saddexda maalmood soo socday haatan laga warbixinayay oo qayb ka ah barnaamijka hagaajinta maamulka ee wasaaradda oo aan doonayn inay noqoto mid ku salaysan grassroot oo aan la jeedno in hoos laga soo bilaabo wada shaqaynta qaybaha kala duwan ee wasaaradda oo saddex qaybood ka kooban qaybta warbaahinta qaranka qaybta dhaqanka iyo qaybta dalxiiska khaasatan haatan waxaan diradda aad u saarnaa waa qaybta warbaahinta oo runtii u baahan in wada shaqayn iyo xiriir dhow uu jiro oo qaybahao dhan ay isku wada xiran yihiin waxaan dhegaysanaya warbixinta haatan la jeedinayay oo ku saabsanay in mar mararka qaarkood ay dhacdo in laba hay-adood amaba laba waaxood oo isla warbaahinta ka tirsan ay laba dhinac kala qaataan amaba warar kala duwan ay soo qoraan taasna maaha mid meesha ku jirta waa sababta loogu baahan yahay in mar walba ay jirto wada shaqayn in wada xiriir uu jiro isla marka la iska kaashado waxa meesha ka baxaya iyo bolisiga la qaadanayo intaba wasaaraddu bolis ayay leedahay sidaan ogtihiin waa warbaahintii qaranka waxaa marka looga baahan yahay inay yeelato sumadii qaranka war kasta oo meesha ka baxaya waa inuu noqdaa mid saameyn ku yeelanaya dalka guud ahaantiis amaba noqon kara mid wax ku kordhinaya shacabka aysan noqonin sida wararka haatan la qoro oo baraha bulshada iyo meelaha kala duwan lagu soo qoro oo qaarkood ay noqdaan warar dadka kicinaya taas waa qodob qodobka wada shaqaynta marka laga soo tago warbaahintu maalin walba waxay samaynaysaa isbeddel waxaa laga hadlaya creativity oo ah in hal abuur la yimaado hal abuurka waxa uu ka bilaabanayaa shakhsiga kadibna waxaa la keeni karaa shirarka aan wax walba qabanno aan kaga hadalno maxaa la qaban karaa haddii ay noqoto hal abuur amaba ay noqoto maxaa barnaamijyo loo baahan yahay ma ahan maanta in la isweydiiyo la yidhaahdo weriye intaasoo shana shaqaynaya ayaa hal abuur keeni waaye sababtoo ah meel walba aad soo marayso waxaad mas-uul ka tahay amaba aad wakiil ka tahay shacabkii inaad war gaarsiiso marka noloshooda iyo wax walba u wanaagsan marka indhaha kusoo dhacaan waxaa laga yaabaa markiiba inaad maskaxdaada ka shaqaysiisid si aad usoo saarto barnaamij kaabi kara amaba wixii aad meesha kusoo aragta dad kale u gaarsiin kartid maadaama aad u aragto inay tahay wax bulshadaasi u keeni karta isbedel amaba waxtar u leh